bismillahi raxmaan raxiim cabdifataax waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha raadiyo dalji meelada meelay joogaan adeer aada iyo aad baan horta ugu faraxsanahay waraysigan anigu weli muqdishoan joogaa muqdisho tan baa ka dhacay runtii aada iyo aada muhiim ku ahaa mustaqbalka soomaaliya isbedel ballaaran buu keenay oo dadka soomaaliyeed meel alla meelay joogaan ay soo dhaweeyeen anigu saad og tahay siyaasadda waxaan usoo galay in aan meeshan joogo wax ka qabto inaan ka ku daro wax alla wixii tale iyo tusaale ah oo aan ku biirin karo maamulka waxaan kamid ahaa isbahaysigii isdaldoonka ee musharaxiinta ah saad sheegtay waa laga yaabaa dadka qaarkii inay u ahayd inay iyagu meeshay ka yimaadeen ku noqdaan markii waxay usocdaan ay waayeen laakiin anigu waxaan aaminsanahay in weli loo baahan yahay in la garab istaago isbedelka ka dalka ka yimid iyo madaxda la doortay in loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loo hiiliyo in tala lagu biiriyo maamulka cusub inay arkaan in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka kulligood ay ay ay garab taagan yihiin arrintaas baan u joogaa hadda muqdisho waxayna u badan tahay inaan sii joogo maalmaha soo socda waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeedna aaminsan yihiin inaan wax ku kordhin karo tala iyo tusaalaba maamulka alxaaji sidaan ka war hayno madaxweynaha cusub maalmihii ugu dambeeyey wuxuu waday kulamo la tashi oo ku saabsan xulashada ra-iisal wasaarihiisa siyaasiyiin badan iyo qeybo bulshana wuu la kulmay adigu ma ka mid ahayd siyaasiyiintu la kulmay ilaa hadda madaxweynaha anu waa kulanay waxaanan ka wada hadalnay guud ahaan waxa loo baahan yahay in la qabto musharaxiin fara badan baanu markaa ku joognay shirkaas waxaanuna u ballan qaadnay inaanu diyaar u nahay sidaanu horay ugu heshiinay waktigii electionka iyo doorashada aan ku jirnay inaanu maantana diyaar u nahay qof alla qofka annaga naga mida oo guulaysta inaan garab istaagno isaga ayaa ilaahay u qadaray madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo inuu noqdo ciddii ay doorteen baarlamaanka soomaaliyeed intayada kalena waa ku qanacsannahay inuu jaradaa buuxin karo istaahilo waxaanan aaminsanahay inuu loo baahan yahay inaanu tala iyo tusaale ku biirino dadka qaar waxay u fahmaan qofka marka wax loo sheegayo in jiro gaara laga rabo waxaa muhiim ah in kabaaci kasta ama duuf kasta oo jirtaba wax alla wixii lagu biirin kara in lagu biiriyo dadkii ugu horeyn lahaa oo garab istaagi lahaa waa dadka iyagii tartanka ka qayb galay isbahaysiga kamid ahaa isaguna xubinta uu ka ahaa aaminsanaa soomaaliya inay u baahan tahay qaab ka duwan qaabkii loo maamulayay sanadihii lasoo dhaafay qof keliya borobaleenka soomaaliya ma xallin karo maanta wadankeena waxaa hortaagan caqabaad aada u waaweyn oo u baahan bulshada soomaaliyeed dadweynaha iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo culimada iyo dumarka iyo dhalinyarada intaba inay isugu tagaan wadankeena dhibaato amni baa ka jirta dhibaato dhaqaale xumaa ka jirta dhibaato deganaansho la-aan baa ka jirta kala shaki mujtamaca soomaaliyeed oo dib u heshiisiin saxa u baahan baa ka jirta dib u dhiskii ciidanka qaran baa talo u baahan dhaqaalaha dalka ee la dhuunsanayay sanadihii lasoo dhaafay intuu geli lahaa jeebka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo amniga iyo waxbarashada ku dhacayay jeebka dad khaas ah ku dhacayay in la badbaadiyo u baahan yahay wadanku miisaaniyad saxa oo lagu kalsoon yahay oo beesha caalamka lagu aamintay inuu yeesho u baahan yahay musuq maasuqa baahsan in lala diriro u baahan yahay waxaasoo dhan wax qof kaliya qaban kara maaha wax group gaara qaban karaan maaha waxaan qabaa maanta inuu u baahan yahay madaxweynuhu in la garab istaago arrinta doorashada ra-iisul wasaaraha waa arrin isagu xaq u leeyahay oo dastuuri ah sida ku cad qodolka qodobka sagaashanaad ee dastuurka dalka isaga ayaa laga rabaa marka cidda uu arko inay la jaan qaadi karto isbedelka uu raba la keeni karto wixii uu ku dhawaaqay marka uu musharaxa ahaa bulshada soomaaliyed u ballan qaaday la fulin kara waxaanan qabaa in xaqa isagu uu leeyahay cid alla ciddii uu ku kalsoonaada uu ku doortana in ummadda soomaaliyeed ay soo dhaweyso dabcan wuu ka fakerayaa muddo soddon maalmooda buu leeyahay laakiin waxaan anugu kula talinay inuu si degdega usoo magacaabo maadaama duruufta dalka maanta ka jirta ay aada iyo aada u adag tahay wadankeena abaara baahsan oo xoolihii iyo dadkii ay dhimanayaan ayaa ku habsaday ilaahay rajadiisa keliya baa noo hartay cid kaloo wax qaban kartaa ma jirto asi amni baa jirta dhaqaale xumaa jirta sicir barar baa jira musuq maasuqii dhacay dhibaataduu abuuray baa jirta waxaasoo dhan waxay u baahan yihin dawlad degdega oo fadhida oo iyadana ra-iisul wasaarahaasi uu soo magacaabo dad kafaad iyo aqoon u leh dalka inay duruufta uu ku jira ka saaraan sidaad tilmaantay waddanku xilligan wuxuu ku jiraa duruufo badan oo kuwa amniya kuwa bini aadamnimaba isugu jira musharaxiintiina la kulmay madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo mid iyo labo ma nooga sheegi kartaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee adinku tala ahaan aada ku biiriseen waxa ugu muhiimsanayd annagu ugu horeyn maadaama musharaxiintii aan nahay inaan diyaaru nahay inaanu si alla siduu nooga baahdo tala hadday noqon lahayd tusaale hadday noqon lahayd garab istaag hadday noqon lahayd inaanu diyaaru nahay waxaanu kala hadalnay ra-iisul wasaaraha saan kuu sheegay inuu inuu dedejiyo ee muhimna aysan ahayn reerka noqonaya ee ay muhim tahay qofka sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa saan kuusoo sheegana qof tilmaamihii aan ka warramayna inuu soo doorto deg degna usoo doorto meelaha xoogga la saarayo waxa ugu muhiimsan ay noqdaan amniga oo la rabo ciidan taya leh oo soomaali oo dhan ka kooban oo hubaysan oo ka shaqayn kara sidii mustaqbalka ciidamadii walaalaheena oo noo soo durmada bedeli kara inuu in deg deg loo diyaariyo dhaqaalaha ugu muhiimsana iyaga loo leexiyo waddanku dhaqaalo fiican buu leeyahay dhaqaalahaasi wuxuu rabaa in la ilaaliyo musuq maasuqii dhaca in laga hortago maamulka maaliyadda waa arrimaha ugu muhiimsan waa la raba focuska in la saaro si awood loogu helo in la bixiyo mushaharka shaqaalaha midka ciidamada midka laamaha dawladda iyo midka dawladda lagu rangalayn lahaa waxaa kaloo kamid ahaa in lagu dadaalo inaanu xiriir fiican la yeelano dawladda dariska iyo beesha caalamka inaan xiriir fiican la yeelano arrintaasna waxay u baahan tahay dawladda soomaaliya inay noqoto dad kafaa'adooda loo jeedo dad already la yaqaano subcadooda iyo magacooda iyo sharaftooda ay dhaawacan tahay hadday meesha yimaadaan meesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed midna ku kalsoonaan maayo marka dad isaga sidii loo soo dhaweeyin loo soo dhaweyn karo waa inay noqdaan ra-iisul wasaaraha ka bilow iyo dawladdu soo dhisayo dabcan waxaan kaloo kula talinay inuu shaqada isaga asaasiga ku mashquulo waxaa la rabaa shaqada executiveka qofka ra-iisul wasaaraha shaqada maamulkan ka wadaa ra-iisul wasaaruhu inuu qabto isaguna ka madaxweyneha inuu noqdo qofka laamaha dawladda isu haya hadday noqon lahayd garsoorka hadday noqon lahayd fulinta iyo hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay dhinaca dastuurka dhinaca mataqaana xeer dejinta oo ah baarlamaanka iyo cidda lamid ahayd soomaaliya fursad bay haysataa fursadda inuu ku fara adaydo ayaanu kula talin madaxweynaha cusub sida la filayo dhawaan wuxuu soo magacaabi doonaa ra-iisul wasaare ra-isul wasaaruhuna golo xukuumadeed buu soo dhisaya waxaa sidoo kale iyana jirta magacaabis la filayo oo ku saabsan safiirada iyo dulimaasiyiinta dibadeed ma la dhihi karaa cali xaashi joogistiisu arrimahaas kama foga wallahi anigu shaksiyan cabdistax xawlin hadda jaba u buka maahi waan soo shaqeeyey waxaan si aaminsanahay inaan wax weyn madaxweynaha io ku kordhin karo ama ha noqoto xagga aqoonta ama ha noqoto xagga khibrada ama ha noqoto sumcadda bulshada dhexdeeda soomaaliyeed dad fara badan oo soomaaliyeed baa jooga oo kulligood sharaf magacaas iyo sumcaddaa wada leh waxaan aaminsanahay qof walba in laga faa'iidaysan karo khasamna aysan ahayn qofka mas-uuliyad gaala inuu hayo anigu maanta waxaan dhex joogaa muqdisho waxaan ku mashquulsanahay siyaasadii dawladda federaalka waa u tartamay oo inaan madaxweyne ka noqdaan rabay tala badan iyo qorshe badan baan ka hayaa dad fara badan oo taageerayaala ama baarlamaanka ha noqdeen ama bulshada soomaaliyeed meel alle meesha joogan ha noqdeene ayaan ku leeyahay waxaan aaminsanahay inaan sumcadayda iyo magacayga aan kauga faa'iideyn karo dawladda dabcan madaxweyneay ku xiran tahay cidda uu u baahdo isaga inay wax la qabato marka anigu waxaan aaminsanahay inay muhim tahay meeshaan joogo inaan joogo wixii aan ku biiri karo madaxweyne aan ku biiriyo in hadba ordayo meelu cararaya oo hadda meelu ordaya waa ka weynahay baan hadda aaminsanahay bulshada soomaaliyeed intaan siyaasadda ku jiray waxaan ka kasbaday magac wanaagsan iyo sumcad wanaagsan waxaan aaminsanahay inay maanta og yihiin waxa aan ku biirin karo ama waxaan qaban karo hadday noqoto in madaxweynuhu arrintaas u baahdana diyaar baan u ahay kanana dhinacalla dhinacii suurtagal oo aan kala shaqayn karo baan kala shaqaynayaa laakiin hadda nin maalinba meel ordi kara sida wararku ay sheegayaan in anugu hadda garawa joogo iyo inaan la kala joogo arrintaasi ma suurtageli doonto insha allah xamar baan sii joogi doonaa diyaar baana u ahay dalkayga dadkayga inaan u shaqeeyo wata ugu dambeyn waxaan rabaa cali xaji inaan ku weydiiyo sanadii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaad u tartantay madaxweynenimada puntland sanadkan labada kun iyo todobiyo tobankana sidoo kale waxaad isku sharaxday madaxweynenimada soomaaliya tartankeedana ka qayb gashay labada xillina kumaadan guulaysan inaad heshid xilkii aad u tartantay maxaa iska bedeli doona hankaagii ku saabsanaa siyaasadda gaar ahaan tartan madaxweyne walaalow waad mahadsan tahay waa runta laba kun afar iyo toban puntland baan u tartamay waa runta oo kuma guulaysan anigu inaan madaxweyne noqdo laakiin anigaa sababuu ahaa madaxweynihii xilligaa guulaystay cabdiweli maxamed cali gaas inuu madaxweyne noqdo waana miday ogyihiin bulshada puntland oo dhan kabacdina anugu ma ahaynin dalka orod kusoo galay oo sida musharaxiintu ay sameeyaan ka cararayay meesha waxaa madaxweynuhu iisoo bandhigay wasaaradda waxbarashada inaan wasiir ka noqdo waxaan qabaa inaan wasaaraddaas si mug leh uga shaqeeyey magac iyo muranna ugu soo kordhiyey wasaaraddii iyo puntland dhammaanteed dabcan madaxweynihibay ka suurtageli weyday inuu ii gacan baneeyo shaqada inaan sii wado sabab kasta iyadu ha keento taasaana keentay marka inaan puntland kasoo wareego waxaan diyaar u ahaa halka inaan ka shaqeeyo khibradayda ku biiriyo inta u hartayna aan runtii meel fiican wasaaraddaas iyo mataqaanaa magaceeda iyo waxqabadkeedaba gaarsiiyo federaalku waa dalkii soomaaliya waxa weeye dowladii dhexe waa dowladda ummadda soomaaliya udhexaysa ma aha wax gaar oo dad gaar ah leeyihiin markaan xamar imid waxaan u arkay inaan ka qeybgeli karo waxna kusoo kordhin karo xukuumadda soomaaliya tartankeedna taasaa keentay inkastoo aanan ku guulaysana magac iyo sharaf ayaan kala tegay oo maanta nin siyaasi ah oo dadku miisaankiisa iyo aqoontiisa iyo khibradiisa iyo daacadnimadiisa og yihiin ayaan ahay marka anigu waxaan isu haystaa labadaba inaan ku guulaystay waxaan isu haystaa inay gogoldhig u ahayd inaan midda soo socda si toosa ugu guulaysan doono rag fara badan oo siyaasiyiina oo maanta siyaasadda ka muuqda ama madaxweyneyaal noqday ayaa koraskaas ama sabkaas oo kale soo maray oo doorashadan tii ka horreeyey waxaad iyo aada uga yar inta anigu helay ama u dhow helay marka waxaan aaminsanahay khadkii saxda ahaa inaan ku hayo siyaasadda waa ku jiri doonaa waana ka qayb qaadan doona dib u dhiska dalkayga khibradeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeduna waa leeyahay ilaahay subxaana watacaala waktigii ku talagalay ayay imaanaysaa meel alla meesha aan ka shaqayn karo oo miisaankayga aan ku biirin karana waxaan diyaaro inaan ku biiriyo waxaanan aaminsanahay anigu inaana puntland kasoo tegin maamulkii markaa joogay inuu isagu noqday kii iga maarmay iina soo gacan baneeyay inaan dhinaca dowladda dhexe ee kusoo biiro